الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتاب قلنا الفقه المنهجي سيما وعين كجرني بلوغي أحكامتي دحلقة waxay culimmadu yidhahen raximahullahu xikmatu tashriici almiiraah waa xikmadda loo sharciyeeye ama loo jideeyey dhaxalka ina litashriici almiiraahi dhaxalka sharciyeyntiisa iyo jidayntiisa wa tawsiici tarikati almeyiti bayna warahatihi iyo tarikadii iyo wixii uu ka tegey qofka dhintay oo loo qaybiyo dadkii dhaxaltooyadiisa ahayd xikaman waadixa xikmooyin cad ayaa u sugnaaday jeliya oo muuqata nadkuru minha waxaanan ka sheegaynaa waxyaalaha soo socda waxay leeyihin culimmadu jidayntan ay diintu inoo jidaysay dhaxalka iyo qofkaa dhintay wixii uu ka tegay ee tariko iyo hanti ahaa in loo qaybiyo dadkii dhexlayaashiisa ahaa xikmooyin cadcad oo muuqda ayaa ku sugan oo dhowrkan qodob ayaan ka sheegaynaa bay yidhahdeen culimmadu arib irdaa'u fitrati alinsaan waxaa ka mid a raaligelinta fidrada iyo abuurka bini aadmiga falaqad fatara allaahu linsaana ilaahay waxa uu abuuray insaanka iyo bini aadmiga wa khalaqa fiihi waxaa kaluu dhexdiisa ku abuuray xuba alwaladi ilmaha jacaylkiisa alladii yaraa fiihi uu ka arkayo ziinata xayaatihi noloshiisa quruxdeedii waimtidaada cumrihi iyo cumrigiisa sii fidsankiisa uu ka arkayo iyo wa madhara baqaayihi baaqi ahaanshihiisa iyo sii jiritaankiisa muuqaalkii uu lahaa falidaalika saa daraaddeed baa taraahu cadarkii qofku yakidu isaga oo dadaali oo wayatcabu dhibtoonaya min ajli waladihi ilmihiisa daraaddii wa bi haada aljiddi dadaalka walcamali iyo shaqada ayaa tantacishu lxayaatu noloshu ay ku noolaanaysaa wayakhuru fiiha alkhayru khayrkuna uu ku badanayaa walow xarama diinu lmiraaha haddii diintu ay xarantinimad lahayd dhaxalka ladawad way daciifi lahayd ama way qalla way qaadhi lahayd ragbat lcamali jacaylka shaqada fii kiyaani linsaani qofka kiyaankiisa iyo jiritaankiisa way ku daciifi lahayd oo way ku angegi lahayd oo way ku baabi'i lahayd jacaylka uu jeclaanayo shaqada iyo waxqabadka wadaaqad nafsuhu nafdiisuna waa cidhiiryami lahayd wa adlamad xayaatuhu noloshiisuna waa madoobaan lahayd wa ra'aa waxaanu arki lahaa anna juhdahu daayicun juhdigiisa iyo dadaalkiisaasi mid lumi inuu yahay wa hamarata camalihi camalkiisa iyo shaqadiisa midhaha ka soo baxayaana sawfa tadhabu inay tegi rubabaa laga yaaba ilaa man laa yuxibu cid aanu jeclayn wa fii haada kaana maasha ayaa ku sugan yunaaqidu ka hor imanayo burinaya fidratahu abuurkiisa allatii taasoo fatara allaahu calayha ilaahay uu ku abuuray oo wayudhibu bisacaadatihi liibaantiisi la tegaya qaala tacaala ilaahay wuxu uhi almaalu xoolaha walbanuuna iyo wiilashu ziinatu lxayaati dunyaa noloshan adduunyo quruxdeeda weeye wa qaala waxaa kaluu ilahay ihi zuyina linnaasi dadka waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati waxyaalaha shahawaadka jacaylkooda oo min annisaa'i dumarkii iyo walbaniina wiilashii ah waxay leeyihin culimmadu xikmooyinka waxaa ka mid a dhaxalkan markaa ilaahay inoo jideeyey waxa uu ku raalligelinayaa abuurkaa bini aadmiga uu ku abuuray maxaa yeelay ilaahay bini aadmigan isaga ayaa abuuray waxa ilaahay uu ku abuuray ilmo jacayl inuu ilmo iyo inuu wax dhalo jacayl uu jecel yahay baa ilaahay ku abuuray ilmahaasoo u arkaya inay quruxdii noloshiisu ay ku jirto oo cumrigiisii wuxuu kusii fidsanayo isagu meesha markuu ka baxo dee isagii uu imanayo halkaa magaciisii iyo jiritaankiisii iyo muuqaalkii yacni baaqiyaanshiisa iyo jiritaankiisa inuu ku jiro ayuu arkayaa sidaa daraaddeed ayuu u dadaalayaa oo u dhibtoonayaa ilmihiisa daraaddii dadaalkaa iyo camalkaa uu samaynayaa baana noloshii ay qiimo ku yeelanaysaa oo ay ku noolaanaysaa oo ay ku jiraysaa khayrkiiyo wanaaggiina ku badanaya haddii laakiin diintu ay xaaraantinimayn lahayd dhaxalka dee qof waliba markaa shaqadii iyo camalkii iyo waxqabadkii agtiisa waa makiyaankiisa iyo nafdiisa waa ku daciifilaydoo waa ku qallalaydoo mabay jirteen nafdiisuna waa cidhiidhiyami lahayd noloshiisuna waa madoobaan lahaydoo dee wuxuu arkayaa ilaan iminka marka uu wax dhala ee uu shaqeeyo wuxuu arkayaa ubadkiisii wixiisii inay qaadanayaan oo magaciisii sii jirayo intuu nool yahayna ziinadii iyo quruxdii noloshiisa ay yihiin laakiin haddii la yidhaahdo dhaxalkaasi ma jiro dee wuxuu arki lahaa in juhdigiisa iyo waxqabadkiisaasi lumayo midhaha camalkiisaasina uu iska dayacmayo oo laga yaabo hadhowto dee inay markaa u tagto cid aanu jeclaynba taasina waa wix fidrada ilaahay uu ku abuuray ayay meesha ka saaraysaa oo sacaadadiisii iyo liibaantiisii ayay meesha ka saaraysaa waxay noo soo qaateen aayada ilaahay uu ku tilmaamayo xoolaha iyo ubadku inay yihiin ziinada iyo quruxda noloshan adduunyo waxaa kaloo ay noo soo qaateen aayadda ilaahay leeya dadka waxaa loo qurxiyey inay jeclaadaan marka waxyaalaha shahwaadka ah ee dumarka iyo carruurtii iyo inamadii inay jeclaadaan baa loo qurxiyey markaa taasi waa xikmad iyo mid ba taxqiiqu takaabul alijtimaaci waxaa kaloo ku sugan xaqiijinta isu dheelitirkii bulshada fii daa'irati alusra xayndaabka iyo iskuweerkaa bulshada wadalikaasina bimaa yaatiihim waa waxa u imanaya min almaali xoola can dariiqi almiiraasi dhexal xaggii uga imanaya wa fii haada waxa ku sugan maa fiih waxa ku sugan min almaslaxati maslaxa iyo dana diinteennu waxayna fartay waxaa la yidhaha isu dheelitirnaanshaha bulshada bulshadu inay noqoto bulsho isu dheelitiran bulshadu inay noqoto bulsho iscaawisa bulshadu ay noqoto bulsho isu naxariisata bulshadu ay noqoto tu isku wada xidhan idan markaa dhaxalkani waa xaqiijin isu dheelitirka bulshada qayb ka mid ahoo ka dhex jira daa'iradii iyo xayndaabkii usradda iyo qoyska waayo dee waxa u imanaya maal bay ku helaysaa dadkii usrada ahaa maal iyo dhaxal baa uga imanaya qofkii dhintay xaggiisa uga imanaya arrintaasoo maslaxo iyo dani ay qoyska iyo ugu jirto bulshadaba jim silatu raxim waxaa kaloo ku sugan qaraabo xidhiidhinteed bacda inqidaa'i ajali lmuwarith kan muwariska ah ee dhaxal siinaya la dhexlaya jishdi markay goday dabadi waa qaraabadiisoo la xidhiidhinayo wadalikaasina waa bimaa yakuunu waxaa ahaanaya liaqribaa'i lmayiti ka dhintay qaraabadiisa kaakhihi walaalkiiyo wa ukhtihi walaashiiyo wagayrihimaa oo min nasiibin nasiib iyo qayb fi lmaali lmawruuhi maalkii la dhexlayay ay ku yeelanayaan waxaa kaloo ku sugan qaraabo xidhiidhin waxaynu ognahay intaa uu qofku nool yahay inay waajib ku tahay qaraabadiisa inuu xidhiidhiyo waxyaalaha markaa dee ajriga badan lagu helo ee cumriga in lagu barakeeyo lagu helo ee jannada lagu helo naar laga badbaadana waa ka mid qofka qaraabogoyskana nebigu sala allahu alay slam wuxu uhi laa yadkhulu ljannata qaacun qof qaraabadiisa gooya janno geli maayo qaraabogoyntii qaraabo xidhiidhintii uu qofku intuu noolaa samaynayeyba diintu xataa intuu dhintay loo samaynayaa oo waxa weeye dee isagoo markaa isagii dhintay oo ajashiisii markaa ay gooday ayaa hantidii iyo wixii uu ka tegey dadkii qaraabadiisa ahaa ay wax ku yeelanayaanoo walaalihii iyo inama yacni dee dadkii markaa qaraabadiisa dhexalkiisa lahaa istimdaadu cilmi lfaraa'idi cilmiga faraa'idda halka laga soo qaatay yustamadu cilmu lfaraa'idi waxaa laga qaadanayaa ama yasamidu cilmu lfaraa'idi usuulahu wa adilatahu wa axkaamahu wuxuu ka qaadanayaa ama yusanadu cilmu lfaraa'idi waxaa markaas laga qaadanayaa usuuluhu wa adilatuhu wa axkaamuhu min arbacti masaadir waxaana ka wanaagsan si ay yastamidu cilmu lfaraa'idi wuxuu usuulahu wa adilatahu wa axkaamahu wuxuu ka qaadanayaa min arbacti masaadir afar masder hiya alqur'aanu alkariim qur-aanka kariimka wasunnatu nabawiya sunnaha nabiga sala allahu calayh wasalam walijmaac iyo ijmaaca culimmadu ay isku waafaqaan waijtihaadu asaxaabati radia allahu canhum iyo ijtihaadka iyo dadaalka ay saxaabadu sameeyeen waxay leeyihiin culimmadu cilmigan faraa'ida halkee laga qaatay maxaa asal u ah waxay leeyihiin usuushiisa iyo adiladiisa iyo axkaamtiisaa soo dhammi waxaa laga soo qaatay afar masder waana masaadir alaxkaam cinda shaaficiya sidaynu muqadamadii kitaabka ku soo maraynay ama culimada dee in badan oo ka mid a waa masaadirtii ay axkaamta ka qaadanayeenoo kitaabka qur-aanka ah sunnaha nabiga sala allahu calayh wasalam ijmaaca iyo culimada muslimiintu casri cusuurta ka mida waxay isku waafaqeen iyo ijtihaadaadkii saxaabada radia allahu canhum gaayatu cilmi alfaraa'id qaayada iyo yoolka iyo hadafga uu leeyahay cilmiga dhaxalku ina algaaya min cilmi alfaraa'id gaayada iyo yoolka iyo hadafga dhaxalku cilmiga dhaxalku waa macrifatu maa shay garashadii yakhusu khusaynaya kula waaridin mid kastoo dhaxlo ah min atarikati tarikada xaggeeda ka khusaynaya muxuu yahay yoolka iyo hadafka uu cilmiga dhaxalku leeyahay marka aada barato maxaad ku baranaysaa maxaad ku ogaanaysaa waxay leeyihiin waxaad ku ogaanaysaa qof kasta oo dhaxlo ahi hantida uu qofkaasi ka tegey waxa uu ku leeyahay ka khuseeya mawduucu cilmi alfaraa'id cilmiga faraa'idda mawduuciisa ina mawduuca cilmi alfaraa'id huwa tarika mawduuca iyo wuxuu ka hadlaya iyo waxa loo dejiyey cilmiga dhaxalku waa tarikada iyo qofkaa dhintay wuxuu ka tegey tacriifu tarika haddaba tarikada iyo waxa uu qofku ka tegey erey bixinteeda atarikatu tarikadu hiya jamiicu maa yukhallifuhu lmayitu bacda mowtihi waa waxa uu ka tegayo ee uu reebayo qofkan dhintay dhimashadiisa dabadii waxa uu ka tegay dhammaantood weeye oo min amwaalin manquulatin amwaal iyo xoolo la qaada ah ka dahabi waalfidati wa saa'iri nuquud iyo lacagihii markaa dhammaantood wal asaasi iyo alaabooyinkii guriga aw hayri manquula ama aan ahayn mid la qaada ee maguurto ah kal araadii sida dhulalkii iyo wa duuri daarihii iyo wa hayrihaa kayrkeeda fa jamiicu daalika kaa dhammaantii daakhilun wuxuu gelayaa fii mafhuumi tarika tarikada mafhuumkeedu gelayaa wayajibu icطaa'uhu waxaana waajiba in la siiyo liman yastaxiquhu cidda mudanaysa in la siiyana waa waajib waxay leeyihin culimadu tariko oo wixii la dhexlayayahi waa dhammaan wax liyaaliyo wixii uu ka tago qofkaa dhintay geeridiisa kadib hadday yihiin xoolihii guurtada ahaa ee la qaadayay iyo hadday ku yima guurtada ahaaba waxaa guurtada ah ee la qaadayaa waa dahabkii waa fidadii waa lacagii waa alaabooyinkii iyo xataa xoolihii noolaa dee waxay ka mid yihiin manquulka iyo waxaa la guuraya la ra'yaa bay ka mid yihiin asaaskii iyo alaabtii markaa guriga ilaa xataa maryihiisii dee waxay noqonayaan markaa dhaxal waana in dee dadkii dhaxlayaasha ay qaybsadaan amaba la iibiyaayo markaa dee hantidii dhaxalkahayd lagu daraa haddii la doono in la bixiyana dee waa inay cidi bixisaa oo masalan dee ama waalidkao kale hadduu dhaxlo ku jiro ama xaas waal waa in qof isxisaabiyaa inta la qiimeeyo markaa isagoo bixiya dhaxalkiisana laga jaraa laakiin iyadoo isku jirta ma arki karna naga qaado una meelaha geeya hantidii oo laga yaabo dee hanti badan inay marya ay ku jirto taas iyadu ma banaana hantiday ka mid tahay aw hayri manquula ama tii aan manquulkaba ahayne sida dhulalkii iyo daarihii iyo wixii la midka ahaa oo dhirihii iyo wixii la mid ah waxaasoo dhan mafhuumu tarika ayay soo gelayaan waxaana waajiba dee ciddii mudata in la siiyo waxa uu sababtiisa xataa lahaa intanuu noolaa ee dabadii xasilay ayada lafdeedu tarikaday ka mid noqonayaanoo hadduu kalluumayso ahaayuu badda intaasoo shabaag daadsaday oo dabeetana iyagoo shabaagtii u daadsan yihiin ama intaasoo dabin ay u xidhan yihiin uu dhinto oo markuu dhintay dabadii shabaagtii ay buuxsamaan tarikadaa iyo hantidaa laga dhexlaya ayuunbay noqonaysaa waxaa kaloo ka mida magta saynu sumadkaba ku soo maraynay wa minhu mawjuudun ka wa minhu macduumun ka mawjuudin muhil ka diyatin tuurasu can shaksin qutil diyada lafdeeda waxay yidhahdeen culimmadu waxaa la qadarayaa qofkani markuu sii dhimanayay fii aakhiri juzi min xayaatihi inay milkigiisa soo gelayso dabeetana kadib waa laga dhaxlayaa oo dhaxalka ayay ka mid tahay wujuubu alcamali biaxkaami almawaariis waajibnimada in lagu dhaqmo axkaamta dhaxallada ayay halkan culimmadu ka hadlayaan nidaam nidaamu lmiiraas nidaamka dhaxalku nidaamun sharciyun haabitun waa nidaam iyo qaab sharciya haabitun kaasoo ku sugan binusuusi alkitaabi wasunna nusuusta kitaabka iyo sunnaha wa ijmaaci lumma iyo ummadda ijmaaceeda sha'nuhu fii daalika arrinkiisu arrintaa waa sha'nu axkaami salaati wazakaa axkaamta salaada iyo zakada ayuu la mid yahay waalmucaamalaati waalxuduud mucaamalaadka iyo xuduudda yajibu waxaana waajiba tadbiiquhu in la dabaqo oo la fuliyo waalcamalu bihi iyo in lagu dhaqmo walaa yajuusu ma banaano takyiiru in la dooriyo waalkhuruuju calayhi iyo in markaa laga fallaago oo lagu baxoo la diido mahmaa tadaawara zamanu inkasuu zamankiiya wakhtigu dheeraado wamtadat ilayaamu maalmuhu ay markaa fidsamaan oy markaa socdaan fa huwa tashriicun waa jiday min xakiimin ilaahay falsu bin xamiidin oo mahadsan ka ahaaday ruuciya fiihi almaslaxatu alkhaasatu waalcaama oo la ilaaliyey maslaxaddii gaar iyo maslaxaddii guudba lagu ilaaliyey wa mahmaa danna annaasu iyo inkastoy dadkuwa maleeyaan biafkaarihim khayran ay u maleeyaan fa tashriicu llahi ilaahay tashriiciisa iyo jidayntiisa ayaa khayru lahum u khayr badan wa anfacu waxtar badan waxay leeyihiin culimmadu nidaamka dhaxalka waa nidaam sharciya nusuus iyo aayaad kitaabka iyo axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ummadda ijmaaceedii buu ku sugan yahay arrinkiisuna wuxuu la mid yahay arrinka axkaamta salaada iyo sakada oo kale iyo mucaamalaadka iyo xuduudda ayuu la mid yahay waxaana waajiba in la dabaqo oo lagu dhaqmo oo la fuliyo in la dooriyo in lagu baxo oo lagu fallaagoobo la diido wax bannaan ma aha inkastoo wakhtigiiyo zamanku u dheeraado hadduu xilligii nebi maxamed lasoo yacni la soo saaray la joogo iyo haddii cusuurtan iyo xiliyadan la joogo inkastoo ay maalmuhu markaa ay fidaan waxa weeye wax isbedel uu yeelanayaa ma jiro waa tashriic iyo jidayn ilaah fal suuban oo markaa xamiid ahoo mahadsan ka ahaaday ilaahay kownkan abuuray bini aadmiga ku abuuray maslaxadda iyo dandu waxay ku jirtay ogaa ayaa jideeyey waxaana la ilaaliyo ilaahay u ilaaliyey maslaxaddii gaarka ayd iyo maslaxaddii guudba waa lagu ilaaliyey inkastoy markaa dadku yidhaahdaan dee afgaartooda ayuu khayray u maleeyaan ilaahay sharcigiisa iyo wuxuu jideeyey ayaa khayr ugu jira oo wanaagna ugu jira markaa sidaa in loo fuliyo ayaa waajiba oon wax hadalana aan laga keenin waxyaalaha maanta runtii dee ummadda soomaaliyeed ku dhacayna markii laga hor yimi ee markaa madaxdii xilligaa joogtay ay ka hor yimaadeen ee ay yidhaahdeen haddii uu nin dhinto inankiiyo inantu iskuulin bay qaadanayaan oo maanta laga bilaabo sumun iyo sudus iyo jin damba toona jiri maayo ee haddana markaa dee dad yaroo kooban maayo ummadda intii kale ay ka hadli weyday dee cuquubadeedii waa taa ilaa maanta la hayo qaala tacaala ilaahay wuxu uhi tilka taasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii iyo sharcigii uu idiin xadeeyu idiin jideeyey weeye waman yutic illaaha warasuulahu aliya rasuulkiisa ka ateeca yudkhilu ilaahay wuxuu gelin jannaatin jannooyin tajriya ay dureeri min taxtiha wasalanhaar webiyaasha khaalidiina fiiha way ku waari wadalika kaasina alfawsu cadiim liibaan weyn weeye waman yacsi illaha warasuulahu ka caasiya wayatacadda xuduudahu xuduudiisa iyo sharcigaa u jeedaya ka gudbaa yudkhilhu naaran ayuu gelin doonaa khaalidan fiiha isagoo ku waare walahu cadaabun muhiinun cadaabi haanayo sharabta ka qaadana waa leeyahay baa ilaahay waxay deliishanayaan culimmadu aayaadka markii ilaahay uu kaga soo hadlay suuratu nisaa qeybteedaa hore axkaamtii agoomaha iyo dhaxalkii iyo dadkii yaryaraaye rag iyo dumarba wixii markaas uu qadaray ayaa alla wuxuu leeyahay taa laydiin soo sheegay waa xuduuddii ilaahay waa sharaa'icdii iyo axkaamtii ilaahay idin xadeeyuu idin jideeyey raaca oo ha ka gudbina qofka aliya rasuulkiisa adeecee sharaa'icda iyo xuduuddaa ku dhaqmana ilaahay jannooyin hoosteeda webiyaashii ay dureerayaan buu gelin waana ku waarayaan weligood ka bixi maayaan waana liibaantii ugu weyneed wey ka aliya rasuulkiisa caasiya xuduudda iyo sharciga ka tallaabana ilaahay naar buu gelinayaa uu ku leeyahay weliba cadaab ihaano iyo sharafdaro ku rida wa qaala allah wa qaala jalla sha'nu wuxu uhi wamaa kaana limu'minin nin mu'mina umay sugnaanin walaa mu'minatin haweenay mu'minaana umay sugnaanin idaa qada allahu warasuuluhu amran aliya rasuulkiisu arrin markay xukumaan an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim in arrinkooda doorasho ay uga sugnaato idhahdaan annaguna waxaya waxaasaan dooranay waman yacsi illaha warasuulahu aliya rasuulkiisa ka caasiyana faqad dalla waa lumay dalaalan mubiina lumid fog ayuu lumay baa ilaahay waxay soo qaadanayaan oo kale culimmadu aayadda qur-aanka ee ilaahay leeyahay uma sugnaa nin mu'mina iyo haweenay mu'mina ah allah iyo rasuulkiisu markay arrin xukumaan wax kale oo ay leeyihiin ma jira inay raacaan oo ay iqbalaan ay u hoggaansamaan ay fuliyaan mooyaane uma sugnaanin khiyaro iyo doorasho inay yidhaahdaan annagu mayee kaa yeeli mayna kanaanu yeelaynaa siday soomaaliduba qaar ka mida ay odhan jireen kitaaba la dantay moog yacnii anigaa dantayda garanaya kitaabka ilaa iyo waxaa la sheegaya dantayda kuma jirtee dantayda anigaa og inuu markaa qof idhaa dantayda anaa og ana ama waxbaan dooranayaa sidaa hadday aliya rasuulkiisa aan waxaasaan dooranay uma sugnaanin ilaahay iyo rasuulkiisa ka caasiyaana waa lumay lumid fog alxuquuqu almutacalliqatu bitarikati lmayiti xuquuqda la xidhiidha meydka tarikadiisa alxuquuqu almutacalliqatu bitarikati lmeyit yatacallaqu waxaa ku xidhmaya oo sudan bitarikati lmeyiti qofkaa ka dhintay tarikadiisa wuxuu ka tegey hamsatu xuquuqin shan xuquuqood muratabun bacduhaa calaa bacdin oo markeed barhka kale laga horraysiiyey wa haadihi alxuquuqu hiya xuquuqduna waa sidan waxay leeyihin culimmadu markuu qofkii geeriyoodo dee isagu socoyo wixii uu hanti lahaayo waa ka wareegeen tarika ayay noqdeen tarikadii oo halkaa taalla waxa sudhan oo markaa ku xidhan shan xuquuqood oo barhkeed barhka kale ay ka horrayso wa hadihi alxuquuq hiya awalan adduyuunu almutacalliqa daymaha ka lulata ee ku xidhan biacyaanin acyaan iyo shayacadoo min atarikati tarikada ka mid a qabla alwafaati geerida ka horna ku tacalluqday mithlu rahni rahan oo kale faman rahana shay-an qofka shay rahma wasallamahu cidduu rahanta ka dhigay u dhiiba walam yatruk hayrahu aan ka tegin uma maata dhinta fa daynulmurtahini kaa rahanta loo dhiibay dayntiisa ayaa muqadamun calaa kulli shayin laga horaysinaya xataa tajhiizi lmeyti wa takfiinihi xataa tamaamshayntiisa kafantiisaba ka horeynaysaa wakadalika waxaa la mida man ishtaraa shay-ankan wax iibsadaa walam yaqbidhu aan gacanta ku dhigin walam yadfac hamanahu lacagtiisiina aan dhiibin uma maata kadib dabeetana dhinta falbaayicu kii ka iibiyabaa axaqu bihi ku xaqle min tajhiizi lmayiti meydka tabaabulshayntiisii wa takfiinihi kafantiisa wa mithlu lbayci warahni waxaa la mida xaqu zakaa ay ilmaali aladii wajabat fiihi zakaa maalka iyo xoolahay sakadu ay ku waajibtay liannahu kalmarhuuni shay u rahan yaaloo kaluu ka dhigayay bizakaati oo fa yuqadamu waa laga hormarinaya calaa mu'ani tajhiizi mu-antii tabaabulshaynta waa laga hormarinaya waxay leeyihiin xaqa koobaad ee tarikada iyo hantidu qofu ka dhintay sudan ee la xidhiidha ee ay tahay in laga fujiyo o laga bixiyaa waa deymaha ku xidhan ee ka lusha acyaan iyo shayo tarikada ka mid a waxyaalo tarikadan iyo hantidan ka mida ayaa dayn sudan yahay oo dayn ku dhegan yahay waa maxay waa raan oo kale masalan qof buu dayn ka qaatay shay hantidiisii ka mida buu u rahan dhigay kaba soo qaad gaadhi buu u rahan dhigi ui rahan u hayso waana u dhiiboo hayse buu yidhi wax kalena kama tegin kadib ayuu dhintay dee shaygaa gaadhigaa inta la iibiyo ayaa horta qofgaa shaygaa dayntiisa leh la siinayaa dayntiisii haddii ay wax soo hadrhaan ayaa dee wixii kale la eegi laakiin horta waxaa ugu horeynaya qofgaa rahanta laba ugu horeynaya xataa tabaabulshayntiisii iyo kafanu soo iibintii iyo biyo ushubiddii iyo waxa la tijiisulmayd bay xataa ka horeynaysaa waxaa la mida qofka shay iibsadaa masalan kaba soo qaad guri buu iibsaday ama jaguu iibsaday baloodh ama meel la dega ama gaadhi buu iibsaday gacantana kuma dhigin lacagtiisina ma bixinin isagoo weli shaygii la wareegin lacagtiisina bixinin buu dhintay qofkii baayaca dayiibkaasi waa go-o dee lacagtii unbaa laga sugaya kana inuu shayga soo wareejiyo isna uu lacagtii bixiyaa u baahdhan laakiin iibku wuu go-ay ninkii baa dabeetana dhintay wax iibsaday qofkii baayaca ahaa ee gaadhigan ama baloorhkan ama gurigan ka iibiyey isaga ayaa ku xaq leh shaygiisii oo meydka taabulshayntiisi iyo kafandiisiisaa ka horreynaya shaygiisiunbuu qaadanaya xataa haddaanu wax kalaba lahayn dee kafandiisa iyo meelihii laga doonaya ha laga doone ninkan shaygiisii buu qaadanayaa ila shaygiisa gacantu ku hayaan lacagna lagama siinin dayntaasi markaa dee shaygaasay ku tacalluqdaa waxaa la mida rahanta beeca iyo rahanta la mida xaqu zakaa xaqii zakada waa maal ay zaka ka waajibtay masalan waxaad ka soo qaadaa wuxuu ka tegay shan halaad wuxuu ka tegay afartan adhi ah wuxuu ka tegay waxoogay lacagoo bayca mushtara buu ka tegay oo halkanay taallaa waktigii waa u soo wareegay oo xilligii sakada uu bixinaya waa u soo wareegay nisaabkii iyo xoolihiina waa baaqi oo meeshanay yaallaan waxay leeyihiin xoolahaasi rahan bay u yaallaan qadarkaa sakada ahee lagu leeyahay bay u rahan yaallaan markaa sakadaasaa la bixinaya ilaa nocaynta shantan halaad ama afartan kan adhiga ama waxoogayn badeecadii halkan taallabay sakadani sulantaada ku tacalluqdaa markaa waa in sakadii la bixiyaa laga horraysiya xataa fa yuqadam calaa mu'ani tajiiz xataa mu-antii tabaabulshaynta waa laga horraysiinayaa oo waxyaalaha caynta xoolaha wax ka mida ama dhammaantood wada sudan ayaa loogu horraysiinayaa oo la bixinaya waa kitaabkeeni alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay dhaxalka horaantiisii ama muqadamaadkiisii waxay culimmadu inoo sheegeen in tarikada marka uu qofku dhinto uu ka tago shan xuquuqood oo kala horreeya ay ku tacalluqayaan kii koowaad ayay inooga soo baxeen itnain tajiizu lmeyit waa meydka tabaabulshayntiisii fa ina tajiizahu tabaabulshayntiisa muqadamun waa laga hormarinaya calaa baqiyati duyuun deymanka intooda hadhay wa calaa infaadi lwasiyati iyo wasiyada fulinteeda wa calaa xaqi lwarahati warahaya dhexlayaasha xaqooda waa laga horraysiinayaa liannahu min alashyaai daruuriya ashyaada iyo arrimaha daruuriga ee laga maarmaankaa buu la mid yahay allatii taasoo tatacallaqu ku tacalluqaysa bixaqi lmeyiti qofka xaqiisa ka insaanin qof oo kale ugu tacalluqi lahu karaamatuhu karaamadiisa leh wa litacatubi muwaaraatihi waxaa waajibay qarintiisa fii laxdihi in lagu qariyo watajiisu lmatluubuna huwa kulu maa yunfaqu waa wax kastoo cala lmeyiti lagu bixin mundu wafaatihi dhimashadiisa laga soo bilaabo ilaa an yuwaaraa fii laxdihi inta luxudka lagu qarinayo min gayri sarfin ayadoona xadkana laga bixinin walaa taqtiirin cidhiirina aan lagu samaynin dimna daa'irati lumuuri asharciya ayadoon laga baxaynin xayndaabka iyo isweerka arrimaha sharciga ah ee mashruuca waxay leeyihiin culimmadu xagga labaad ee xaqa daymaha caymo tarikada ka mida sudhan ku xiga waa tabaabulshayntii meydkan la tabaabulshaynaya aaskiisii iyo kafadiisii iyo wixii la xidhiidhay oo qofku marka uu dhinto dee afar xaq baa u waajibaya in la maydho in la kanfo in lagu tukado iyo in la aaso tashiisindiisa iyo tabaabulshayntiisana waxaa laga hormarinayaa daymihii soo hadhay wixii iyadu cayn sudhnaa waynu bixinaa waynu ka horraysin wixii daynee kalee soo hadhay waxaa laga horraysiinaya tabaabulshayntiisa iyo aaskiisa waxaa laga horraysiinayaa wasiyada iyo dardaaranka fulintiisa waxaa laga horraysiinayaa xaqii warasada iyo dhaxalka waa laga horraysiinayaa leanno waxay leeyihiin waa ashyaa iyo waxyaalo daruuri ahoo laga maarmaana oo xaqa qofkan dhintay la xidhiidha oo ku tacalluqda inuu yahay insaan iyo bini aadmi karaamadiisa leh waayo waxa waajib ah in la qariyo oo luxudkiisa la geliyo waxay kaloo leeyihiin culimmadu tajhiiskan haddaba madluubka ah ee la doonayo waxa weeye wax aliyaaliyo wixii lagu bixinayo qofkaa dhintay dhimashadiisa laga soo bilaabay intaa laxdiga la gelinayo intaa wixii qarashii hawl ku baxayo qofka weeye mu-anu tajhiiska ama qarashkaa la bixinaya waa intaa hadday tahay kafantii oo loo soo iibiyo xaanuudkiiyo kaafuurkii oo loo soo iibinayo biyihii lagu maydhiya haddii la soo iibinayo xabaasha qodideeda haddii uu qarash ku baxayo dadkan qodayaa ay qarash ay bixin ay rabaan oo la siinayo haddii looba iibinayo xabaasha qarashka waa kaa waa waxaa qofka isaga ku baxaya lagu bixinayo ayadoon sarfi iyo kabadbadin aan lagu samaynaynin ayadoon taqdiir iyo cidhiirin lagu samaynaynin waa waxaa qofka lagu bixinayo geeridiisa ilaa iyo dhimashiisa haddii gawaadhida lagu qaadayo lasoo kiraysanayo ayana waa la mid waana arrimaha mashruuca ahu markaa xayndaabkeeda hore ayaynu usoo marnay markaynu janaa-isda iyo tacsiyada iyo aynu ka hadlaynay in sida wanaagsani ay tahay ee diinteennu ina faraysaa bal u fiirso weliba diinteennu waxay inoo jidaysay waa waxay maslaxiyadan iyo wanaagi nooguba jiro inana waynu gees maraynaa in dadkan laga dhintay dadka jaarkooda iyo ehelkoodaasi inay markaa raashin u soo sameeyaan oo ay u keenaan si markaa quluubtooda loo caawiyo si quluubtooda loo kabo lianna waxaa dhici karta iyagu dee dhibaatadan iyo geeridan iyo musiibadan ku dhacday ayaa iyaga mashquulinaysa way murugaysan yihiin inaanay cuntoba xasuusanin baa la arkaa markaa in loo keeno oo loo soo sameeyo oo la yidhaha cunoo lagu celeliyo wax ku filan ayaa wanaagsan waana nabigeenu sala la ala sl ayayna faro isnacuu liyaali jacfara jacfar ahalkiisii u sameeya طacaaman fa inahu qad ataahum amrun shaqalahum jacfar ahalkiisii waxa u samaysaa raashin waxa uu yimi arrin mashquulisa ee baa u timi diinteennu taas ayayna faraysaa inaguna halkaa lagu dhintay un baynu markaa doonaynaa inaynu wax ka cunno aynu wax ka helno oo aynu musiibadii reeree udha musiibo kale ugu sii korrino markaasaa islaamiyana dusuuddii markaa la soo cararayaan markaasaa la odhanaya markaa sayradii ha loo carro intaasoo neef ha la soo qabto dee qofkanna innagaa cunayno u baahan waxane qofkani isagu wuxuu u baahan yahay uu leeyahay waxa weeye waa kafantiisa iyo xanuudka iyo kaafuurka iyo intaa aasida intuu xaq inoogu leeyahy waa inta waxaan kalaynu laakiin samaynayno inu ku dulqalayno waa waxaynu inagu cunayno on isago aanu shaqan kulahayn weeye waana arrinay culimmadu ka hadleen oo ay yidhaahdeen inay iyagu raashin sameeyaan oo ay dadka u sameeyaan waa arrin makruuha oo la karaahiyeysay waxa ku sugan ayay leeyiin musiibadoodii musiibo lagu sii korrinayo shuqligoodii oo shuqli loogu korrinayo iyo ahlu jaahiliyadii oo la shabahaya ayay ka dhigantay ibnu qudaama saddexdaa arrimood soo naqliyey imaamu nawowi oo kale kitaabkiisa rawdaa wuxuu ku leeyahay waxa wanaagsan in jiraanka maydka iyo qaraabadiisii markaa dee fogeyda iyaga musiibadani aanay taabanin inay raashin dadkaa u soo diyaariyaan dheerginaya habeenkooda iyo maalintooda weliba in lagu celceliyo ayaana wanaagsan waxaan idhi buuhi nawowi haddaanay saaxibu shaamil ayaa wuxuu yidhi amaa islaaxu ahlilmeyti طacaaman inay iyagu raashin sameeyaan wa jamcu nnaasi calayhi dadkana laysugu keenaa falam yunqal fiihi shay-un wax markaa aayad iyo xadiid oo tilmaamaya arrintaa sharciinteeda ma jiro qaala wal huwa bidcatun hayru mustaxaba weliba waa bidco aan markaa la jeclaysanin oo aan wanaagsanayn weeye markaa in loo arka in meeshaa wax lagu qalaa inay markaa meydka wuxu tarayso oo haddii wax lagu qali waayona meydkaasi mayd shafaacadii nabiga ka qaday uu yahay loo arkaa waxaan markaa diinta ku bannaanayn weeye laakiin haddayba dhacdo dee masalan meydkii oo kale meel fogi lagu aasayo maalin dhan lagu maqnaanayo jaar iyo ehel markaa dee iyaga iyo dadkaa waxqodaya u keenayaana aanay jirin haddii ay dadkaa markaa wuxu sameeyaan waxaan dee sarfi iyo xadgudub aanu ku jirin oo markaa dadkaasu looga dhigayo waxay cunaan taa waxaynu raacin karnaa mu-anu tajiiska inay markaa iyadu ka mid tahay qarashkii aasitaanka ayay iyadu soo gelaysaa oo ibnu qudaama oo kalea wuxuu leeyahay wain dacat ilxaaja hadday baahidu keento ilaa daalika jaasa waa bannaan yahay tusaalahaanoo kale waxay yidhaahdeen wuxuu leeyahay waxa u yimi tuulooyinka iyo meelo fog baa dad uga yimaadeen dadkaasina way la baryayaan cid wax siinaysaana ma jirto dee dadkaa inay marti geliyaan ay wax siiyaan ayaa dee laga maarmaan noqonaysaa markaa siday taa dadkaa u yimiba wixii ay u samaynayeen dee aanay sharci darra u noqonin dadkaa xabaasha qodaya haddii wax la siiyo oo qadadoodii markaa loo sameeyo waxaynu leenahay wax dhibaato ay kuma sugnaan laakiin in loo arko meeshaa in wax lagu qala waa laga maarmaan haddii lagu qali waayona waa qof shafaacadii nabiga ka qaday taasi taynu la dagaalamayna weeye aan meesha ku jirin meeshana in laga saaro ay tahay biyo lagama daba saydhin maa imika lagu dharaeceeya walaa inaan biyo yar laga daba saydhin iyo kaadida waa laga soo gudbaayada sidii oo markaa qofkan ay waxu tarayso waana wuxuun markaa la jiro inagu aynu wax ku cunayno wax meydkan markaa wax loogu tarayo maaha markaa arrintaa waa in sidaa loo ogaado lagana hadhaa weliba haddii xoolaha laga qalayo dad maqan dad waalan dad yaryar haddii hantidooda laga qalayana dee iyadu waaba kudkio kaba loo tolayoo iyadu dee waa xaarado xaaraan kale loo sii geeyey weliba waa dad xoolahood layska cunayo waxa weeye agoommo iyo markaa dad waala hantidoodii oo la cunayo ayaa iyada noqonaysa soo gelaysa waxay dhaheen culimmadu wa yulxaqu waxaa la haleeshiinaya bitajhiizi ilmayiti meydka tabaabulshayntiisa tajhiisu man bitabaabulshayntii talsamu nafaqatu ay ku waajibaysay oo min zawjatin waladina falow maata zawjatu hadday dhimatay qabla mowti bidaqaa'iq ow maata waladu sagiir kadalik saasoo kale ayuu dhintay wajaba waxaa waajiba an yukafaraa in la kanfo wayujahazaa min maalihi maalkiisa laga tabaabulsheeyo kamaa kaana yajibu siday waajibu u ahayd an yunfiqa calayhima inuu nafaqeeyo fii xaali xayaatihima fain kaana almeyitu faqiiran hadduu yahay qofkaasi faqiir laa yamliku oo aan haysanin maa yujahazu bihi wax lagu tabaabulsheeyo fanafaqatu tajhiizihi calaa man mid bay korkii noqonaysaa calayhi nafaqatuhu ay saarad fii xaali alxayaa kamaa qulnaa saanu idhi fi sagiiri wasawja saynu nidhiba fain tacadara daalika hadduu kaas suurto geli waayo fa fii beyti maali lmuslimiin ayuu noqonayaa fain tacadara hadduu markaa suurto geli waayo kaasina fa calaa akhniyaai lmuslimiin muslimiinta akhniyada ayuu korkooda ahaaday waxay leeyihin culimmadu qofkaa dhintay tabaabulshayntiisaa waxa la mid ah oo ayaana laga bixinaya oo qarash tabaabulshayn ah tabaabulshaynta meydka uu markii horeba nafaqadiisu ay saarnayd intaad nooshahay cidday nafaqadeedu ku saarantaay waajib kugu tahay marka ay dhimato ayadana hantidaada oo masalan adigoo dhintaybaa ciddaasina ay dhimatay tabaabulshaha aaskaagana waa laga bixinayaa qofka ay nafaqadiisu waajib kugu hay tabaabulshaha aaskiisana waa laga bixinayaa tusaale ahaan waxay leeyihiin horta waxay leeyihin waxaa la haleeshiinayaa tajhiiska meydka waxaa la haleeshiinayaa oo sidaa tarikadiisa looga bixiyo tiisa looga bixinayaa taabulshaynta qofkii ay nafaqadiisu saarnayd ee xaaskiisa iyo ilmihiisa ahayd waxay yidhaahdeen hadday xaaskiisi dhimato isaga dhimashadiisa ka hor bay daqaaq dhibatay waxaa la mida ilmo yaru dhalay baa isasaa ka hor u dhintay isagiina wuu dhintay waxa waajib noqonaya isaga dee waynu soo ogaanay oo in kafandiisii iyo xaanuudkiisii iyo kaafuurkiisii iyo biyi lagu maydhiyo wixi o dhan isaga hantiisi baa laga bixinayaa hantidiisii waxaa kaloo laga bixinayaa ruuxaa dumaruu qabay ee dhimatay iyo ilmihiisaa yaree dhintayba kafantooda iyo tabaabulshayntoodana maalkiisaa laga bixinayaa sidii ay waajib ugu ahayd ba inuu nafaqeeyo markay noolaayeen markay noolaayeen ba inuu nafaqeeyo waajib ku ahayd imikoy dhinteenna isagiina uu dhintayna hantidiisumaa laga bixinayaa laakiin waxay leeyahin qofkan dhintay hadduu yahay qof faqiira oon wax lagu taabulsheeyo aan ka tegin dee nafaqada taabulshayntiisu waxaa lagu yeelanayaa ciddii intuu noolaa nafaqayn jirtay qofku isagoo hadduu hantigadii hantidiisaa laga taabulshaynaya lakiin haddaan waxba ka tegin ciddii nafaqadiisa lagu lahaa ee markuu noolaa nafaqadiisu ay waajib ku ahayd baa ayaa lagu leeyay taana horeynuu soo marna saynu ilmaha yar iyo xaaska baynu nidhi oo ilmaha yar iyo xaaska dee intay noolaayeen ninkaa nafaqaynayay markay dhintaana tarikadiisii ayaa laga tajiisinaya hadday taasina suurtogeli weydo ciddii markaa cid nafaqaynaysa ma jirin ama ciddii nafaqaynaysa waxba ma hayso baytulmaalka muslimiinta ayaa laga bixinaya baytulmaalkana dib baynu ka tilmaami doonaa haddii baytulmaalka inaanay waxba ku jirinna dee muslimiinta akhniyada ah ee goobtaa ku nool ayaa la odhanayaa bixiya kafandiisiiyo wixii u baahdo talaata xaqa saddexaad waa adduyuunu lmutacalliqa waa daymaha ku xidhan bidimmati lmeyiti meydka dumadiisa fa innahaa mu'akharatun ayadu waa mid laga dibdhigaya can mu'ani tajhiiz wa muqadama waa mid laga hormariya cala alwasiyati dardaarka iyo xaqi lwarasa sawaun kaanat hadihi duyuunu min xaqi illahi tacala ahaataya kasakaati wاnuduri wاlkafaaraat aw kaanat min xuquuqi اlcibaadadi ahaataya mil qardi wagayrihi si amaah iyo wixii lamid oo kale gayra ana xaqa allahi tacaala muqadamun waa laga hormarinaya fi lwafaa'i xagga oofinta calaa xaqi lcibaadi xaqa addoomadaa laga hormarinaya waxay leeyihiin qodobka saddexaad marka tabaabulshihii maydkana la dhammeeyo ee la aaso maxaa ku xigaya waxaa ku xigaya oo la bixinayaa daymihii dumadda mayd ka saarnaa daymankii hore waxay hayeen dayman ayagu haysta oo ku dhegan hantidiisa wax ka mid a iminka waxaa loo soo gudbayaa daymihii isaga dumadiisa saarnaa ee aan hantidiisa wax ka mida ku dheganayn daymankaa ayaga mu-anu tajiiska way ka damaynayaan taabulshaynta aaska way ka damaynayaan wasiyada dardaaranka bixinteeda iyo dhaxalkana way ka horeynayaan daymahaasi ama ha ahaadaan xaqa ilaahay sida zakada oo kale iyo nadar wuxuu ku nadray oo kale iyo kafaarooyinka oo kale ama ahaada ah xuquuqda addoommada si dee ama wuxuu amaahday oo kale oo kale ama dee wuxuu markaa dee qof siiyey oo kale iyo wixii lamid a marka la bixinayana xaqa ilaahay ayaa la horaysiinaya xagga bixinta xaqa addoommada la dambaystay xaqa ilaahay ayaa la horaysiinaya fa daynullahi axaqu bilqadaa haddaba halkana zakaa inoogu jirtaa uu yihi mutacalliqa bidimati lmayd halkii horena zakaa inoogu jirtay zakadaa hore ee ahayd ayadu biacyaanin mina tarikati ku tacalluqday wuhi xaqu zakaa ay ilmaal aladii wajabat fihi zakaa waa marka uu nisaabkii iyo wixii ay zakadu ka waajibtay halkan yaallo masalan waa shan halaad waa afartan ari ah afartankii halkan ay taagan yihiin shantii neef halkan ay taagan yihiin markaa dayntii waxay saaran tahay ooy ku xidhan tahay shantaa halaad iyo afartankaa waa taa wax walba ka horreynaysaa amaa tan iminka dimadiisa ku tacalluqdaa waxa weeye marka waxay leeyihiin culimmadu waa marka nisaabkii u meesha ka baxay laakiin intay sakadu waajibtay una suurto gashay sakadii inuu bixiyo masalan labiyo tobankii bilood waa kuu dhammaadeen waxaabad lahayd shan geela ama afartan ariya baad lahayd labiyo tobankii bilood waa kuu dhammaadeen suurtagalna waxa kuu noqotay sakadii inaad bixisay welina maad bixinin caawunbaa roob ku daayo afartankii ariga ahaaba roobkii baa dilay ama weeraa usoo dhacayoo afartankiiba wuu dilay ogobay sekadii way kugu waajibtay laakiin xoolii dee meesha way ka baxeen sekadaas waxaa la odhanaya mutacalliqatu bidimatika dimadaaday markaa saarantay ilaa xoolihii ay saarantay waa kan meesha ka baxeen markaa tan ay ka hadlayaane dimada sare sekadaasi waa taa waxa weeyaan waa bacda an talifa anisaabu bacda alwujuubi watamakun taa horena waxayd markuu nisaabkii halkaa taagan yahay arbaca alwasiya xaqa afraadna waa dardaarankii min huluثi maa baqiya min maalihi saddex meeloodoo meel xorisa wixii soo haray ayaa laga bixinayaa wahiya mu'aharatun cala adayni waa laga dibdhigayaa bilijmaaci wa muqadamatu waa laga hormarinaya calaa xaqi lwaraha wa taqdiimuhaa fi lqur'aani kama fii qowlihi tacaala min bacdi wasiyati yuusaa biha aw daynin laa yadulu ma tusinaya calaa wujuubi taqdiimiha horraynteeda horraysiinteedu inay waajibtahy cala dayni laga horraysiiyo bal qudimad waxaa loo horumariyey lilcinaayati baa xiliska saarid iyo wa xasi lwarahati in lagu booriyo calaa infaadiha fulinteeda liannahaa madinatu tasaahul fudaydsi yacnii mid loo malayn weeye min qibali lwaraha warasadu inay fudaydsadaan biictibaarihaa tabarucan min muwariiin min muwarihihim tabaruc ka ahaaday bay u ictibaarinayaan kiradii dhalay ay dhexlayeen ka ahaaday qad yarawna fiiha musaaxama inay u arkaan cidhiiri lxaqihim fi lmiiraas ayaa la arkaa rawa tirmidiy wuxuu warinaya can caliyi radia allaahu canhu ana nabiya sala la alay slam qadaa bidayni buu xukumay qabla alwasiyati dardaaranka ka hor wa antum wuxuu yidhi ana nabiya sala la alay slm qadaa bidayni qabla alwasiya ayuu xukumay wa antum taqra'uuna alwasiya qabla dayni ayaa akhrinaysaan waxay leeyihin culimmadu xaqa afraad ee wixii uu ka tegay qofkani ku tacalluqda ee ku dhegani waxa weeye alwasiya waa dardaarankii dardaarankii u dardaarmay cidaan dhexalkiisa wax ku lahayn taasoo laga bixinayo ama cid dhexalkiisa ula hadday dee u ogolaadaan taasoo laga bixinayo wixii soo hadhay ee marka dayminka aya waxaa la bixiya wixii soo hadhaa saddex meeloodoo meel wixii noqdun baa la bixinaya hadday dayntiisu masalan ay ahayd haddii u ka tegay toban kun bay ahayd toddoba kun baa markaa kaba soo qaadba daymihii iyo wixii u baxay saddex kun baa soo hadhay dardaaranku dardaarmayna laba kun bay ahayd dee kununbaa hadda la bixinayaa weeye waxaa soo hadhay saddex meelood meeshii ayuunbaa laga bixinayaa markaa culimmaduna way isku waafaqsan yihiin inay wasiyadu daynta ka dambaynayso dhaxalkana ay ka horreynayso haddaba qur'aanku markuu ka hadlayay tiraba afar meelood oo fi suurati nisaa min bacdi wasiyatin yuusaa biha awdayn min bacdi wasiyatin tuusuuna biha awdayn min bacdi wasiyatin yumsiina biha mar walba waxaa la horraysiinaya dardaaranka dayntana waa la dambaysiinaya waxay leeyihiin laa yadulu ma tusinayo wa taqdiimuha fi lqur'aani laa yadulu ma tusinayo calaa wujuubi taqdiimiha cala dayn in daynta laga horumariya inay waajibtay ma tusinayo bal qudimat waxaa loo hormariyay lilcinaayati biha bal ilaahay wuxuu usoo hormarinayaa iyadoo ka dambaysa cinaaye iyo xiliska saar daraaddeed waxasil warasa calaa infaadiha iyo warasada iyo dadka dhaxlayaashoo lagu tirsanseeyo inay dardaarankaa bixiyaan lianna waa wax la iska sahlan karo daynta cid baa daba taaganoo ku dacweynaysa oo aan ka haraynin laakiin dardaaranka inta badan dad masaakiina ayaa loo dardaarmaa in la dafiro laydha war naga taga waxba laydinma dafir laydinma dardaarminana waa wax dhici karaa inaanu markhaati u samaynin ee ayaguna ay markhaati ka yihiin baa dhici karto markuu sii dhimanayey dee u dardaarmo ay dadkii dhexlayaashiisa lahaawni ay maqlayaanuun oo aan cid kale maqlaynin markaa dee kuma dacwin karaan ayagaa inay sheegaan ay caddeeyaan ay qof iisiiyaan ay tahay markaa waa madinatu tasaahul waa loo maleeyo ama loo fileen fudaydsi min qibal alwarsa inay fudaydsadaan oo waxay u arki karaan tabaruc ka ahaaday muwariskoodiiyo kii ay dhexlayeen oo ay u arkayaan inuu xaqoodii dhaxalka ku cidhiinayo ilahay war naga daayey saa daraaddeed baa ilaahay ugu hormariyey cinaayo iyo kutirsiso ku tirsisiyo daraaddeed waxaana ay daliishadeen xadiid asar tirmidi warinayo cali bni abi aalib laga warinayo cali bni abi aalib oo aynu soo sheegnay saxaabadii markaa xagga dhaxalka dee ku horumaray inuu ka mid ahaa inuu yidhi nebigu qadaa bidayni qabla alwasiya wuxuu xukumayey inay daynta wasiyada ka horreynayso aayaddiina waxaa ku akrinaysaa inay wasiyadu daynta ka horreyso khamsa al irthu xaqa shanaad markaa waa dhaxalkii huwa aakhiru lxuquuq waa xuquuqda kii ugu dambeeyey almutacalliqa ee ku tacalluqaysa ee sudhnayd ee ku dheganay bitarikati tarikada iyo hantida wa yuqsamu waxaana loo qaybinaya bayna afraadi lwarasati warasada afraaddoodii ashkhaastoodii qofqofkoodii baa loogu qaybinaya xasba ansibaa'ihim hadba qadarka nasiibyada ay u kala leeyihiin xaqa shanaad ee tarikada iyo hantida ku tacalluqaya waxa weeye waa dhaxalkii waana xuquuqda tarikada ku tacalluqday kii ugu dambeeyey waxaana loo qaybinayaa wixii markaa soo hadhay siday markaa afraadda warasadu ay u kala ahaayeen qof walba nasiibkiisi shuruud lirsi haddaba waa shuruuddii dhaxalka dhaxalku muxuu shuruud leeyihi lilirsi shuruudun arbaca lilirsi arbacatu shuruud dhaxalkii waxaa u sugnaaday shuruud afara waaxid taxaququ mowti lmuwaris kan muwariska ah ee dhaxal siinaya la dhaxlayaa geeridiisu waa inay xaqiiqowdo ow ilxaaquhu ama waa in la haleeshiyo bilmowtaa ku wareysaya taqdiiran qadarid ahaan wadaaliga kaa taqdiir ahaan loo haleeshinayaa waa kajriini waa urjiif infasala soo baxay oo soo dhashay mayitan isagoo dhintay fii xayaati ummihi nolosha hooyadii ow bacda mowtiha intay dhimatay dabadii bijinaayatin jinaayo iyo waxyeelo calaa ummihi hooyadii loo geystay daraaddeed muujibatin taasoo waajibinaysa lilqurati quradii waajibinaysa fa yuqadaru waxaa la qadarayaa ana aljiniina urjiifkani kaana xayan inuu noolaa qabla aljinaayati waxyeelada ka hor wa yuqadaru aydan waxaa kaloo la qadarayaa ana almowta geeridu qad carada lahu inuu ugu yimi oo ugu soo dariyey biljinaayati waxyeelada calaa ummihi loo geysay lituurasa canhu lqura waxaa saa loo odhanaya quradaas looga dhaxlo ow ilxaaqu lmuwarisi ama kan dhaxalsiinayo bilmowtaa la haleeshiyo xukman xukun ahaan kamaa fii xukmi lmafquudi kamaa fii xukmi lqaadi qaadiga xukunkiisaoo kale weeye bimowti lmafquudi kii mafquudka ahaa dhimashadiisoo xukmo ijtihaadan ijtihaad ahaan waalquratu cabdun ow ama waa addoon ama addoon waalquratu fi lasrina bayaanu fi lwajhi waa caddaan wejiga faraska ku taalla inta badan waxay leeyihiin culimmadu dhaxalku waxa uu leeyahay shuruud shuruuddaasi waa afar qodobka koobaad waa inuu qofkan la dhaxlayaa si xaqiiqahoo la hubo u dhintay ama dadka dhintay loo haleeshiyo qadarahaan qadarid ahaan ama loo haleeshiyo dadka dhintay xugun ahaan saddexdaa midin weyna jiraan dee qofkii oo dhintay oo aynu arkayno oo markaa dee aynu asno halkaa ama isagoo kuwa dhintay la haleeshiiyo qadar ahaan ama isagoo la haleeshiiyo kuwa dhintay xugun ahaan saddexdaa wayna miduni jirtaa waayo waxa kuu timi in la haleeshiyo kuwa dhintay taqdiir ahaan waxay leeyihin arrintaasi waxa weeye waa ilmo caloosha ku jira oo hooyadii ka soo dhacay iyadoo hooyadii nooshahay ama iyadoo hooyadii dhimatay buu soo dhacay waxaanu u soo dhacay jinaayo iyo waxyeello loo geystay jinaayadaasoo qurro waajibinaysa quradu waxa weeye ilmuhu urjiifka haddaanu nolol ku soo dhalanin ee uu geeri ku soo dhintay iyo isagoo dhintay dee suurayntii iyo abuurkiina uu gaadhay jinaayaadkiiyo waxyeelada inoogu iman doontaa insha allahu tacaala waxaa ka waajiba waxa la idhaha qura quradaasi berigii hore waxay ahaan jirtay waa addoon ama addoon laakiin la qiima shan halaad imika waa shan halaadun quradu waa shan halaad hadda qura waa addoon imika udhiganta shan halaad markaa jinaayada oo jinaayo hooyadii iyo waxyeelo loo geyso dee muxaqaqo ah oo qurada iyo shantaa halaad waajibinaysaa oo kale weeye markaa waxaynu qadaraynaa bay yidhaahdeen in urjiifkani jinaayadan iyo waxyeeladan ka hor uu noolaayo caloosha ku jiray waxa kalaynu qadaraynaa geeridan iyo dhimashadan ku timina inay ugu timi waxyeeladan hooyadii ku dhacday markaynu inuu noolaa aynu qadarnay markaynu jinaayadii iyo waxyeeladii markaas inuu markaa u dhintay aynu aynu qadarno isagoo dhintayna uu soo dhaco markaa waxaa laga dhaxlayaa quradii oo shantii halaada baa laga dhaxlayaa markaa quradii shanta halaad ahayd ayaa laga dhaxlayaa hadduuse ilmuhu jinaayaadkiina ku gaadhayo nolol ku soo baxo daqiiqado yar kadibba ha dhintee isagu waa magtiisoo dhammaystiran mar haddii jinaayo waxyeelo iyada loo geysta ilmu uga soo dhaco nololna uu ku soo dhasho waxa weeye waa magtiisoo dhammaystiran hadduuse geeri kusoo dhinto sagaalkiisuba ha dhammaadaan baktigu ku soo dhaco inan markaa dee wax walba ay muuqdaanba ha ahaadee waxa weeye waa waa shan halaadu markaa aw ilxaaqu lmuwarisi bilmowtaa xukmanna waxa weeye qof baa la waayey meel alliyaali waa kii libiya ka baxay baa la yidhi berigii dagaaladii waa kii halkaa markaa ayaa ugu dambaysay baa la yidhi qofka waa laga quustay markaa dee qaadiga iyo garsooraha xukminaya qofkaasi inuu dhintay ijtihaadaan buu xukminaya markaa la xukmiyeyna dee qof dhintay baa xukmi ha laga soo qaadaya hadduu soo baxaa iyadu waa xukun kale oo ninkaa la oga meeluu ka soo hadlo iyadoo gabadhiisii la guursaday iyadoo hantidiisii la qaybsaday taana culimada way ka hadlaan waa baab kale itnain taxaququ xayaati lwaarisi kan waariskaa noloshiisu waa inay xaqiiqowdo bacda mowti muwarisihi kanuu dhexlaye dhexlisiinaya intuu dhintay dabadi walaw laxdatan ilbiriqsiba ha ahaadee isaga waa inay xaqiiqowdaa waxay dhahaan shardiga labaad qofkan dhaxlaha ahi waa in noloshiisu ay xaqiiqowdaayoo la hubaa intuu kanuu dhaxlaye dhaxal siinayaa dhintay dabadi walow ilbiriqsi kadibna ha ahaatee waa in la hubaa hadday labada qof ay isdhaxlayaan mar wada dhintaan ama la garan waayo way inoo iman doontaayoo isma dhaxlaan mar haddii la garan waayo gaari bay ku wada dhinteen inankii aabii inankii hooyadii shil bay ku wada dhinteen meel baa ku wada duntay falaa tuwali zaahiqan min zaahiqin wacudahum kaanahum ajaanibu ayaa inoo iman doontaa ajaanib baa laga soo qaadaya talaata macrifatu idlaai lwaarisi waa in la garanayo dhowaanshaha waarisku lilmeyiti ugu dhowaaday biqaraabatin qaraabo aw nikaaxin ama guur ow walaayin ama wale waxaa kaloo marka dhaxal la samaynaya iyadana shardi ah in la garanayo waariskani meydka wuxuu ugu soo dhowaaday ma qaraaba ma nikaax iyo guurba ma walaa iyo xoraynba waa in la garanayaa asbaabtii la ysku dhexli jiray tuu soo raacay arbaca aljihatu lmuqtadiya waa in la garanayo jihada keenaysa lilirsi tafsiilan kala saarid si kala saaran wa hada yakhtasu bilqaadi kaasi qaadiga ayuu khaas ku yahay oo fulaa tuqbalu lama aqbalaya shahaadat lirsi mutlaqan shahaado dhaxaloo mutlaqa ka qowli shaahidi lilqaadi u yidhaah hadaa waarisin weeye bal laabudda fii shahaadati waxa laga maarmaana min bayaani ljiha inuu caddeeyo jihada allatii taasoo iqtadad keentay irsa dhacdisa minuu ka dhaxlayo walaa yakfi aydan kuma filna qowlu shaahidi inuu yidhaha hadaa ibnu camihi bal laabudda min alcilmi waxa laga maarmaana ogaansho bilqurbi dhowaanshaha wadarajati iyo derajada allatii ijtamaca fiiha ay ku kulmeen marka la garto siduu ugu soo dhowaaday meydkani waariska qaraabiya nikaax iyo walaagku ugu soo dhowaaday haddana waxa laga maarmaana in la ogaado jihada dhaxalka keenaysa si kala saaran taasina qaadigay khusaysaa qofkan qaadiga ah ee dhaxalka qaybinaya ayay khusaysaa inuu jihadan dhaxalka keenaysa si kala saaran uu yaqaano qaadiga iyo garsooray ciddii qaybinaysa way khusaysaa lama aqbalayo shahaado dhaxal oo mudlaqa inuu yidhaahdo qofkii qaadigii ku yidhaahdo ama wadaadkii qofkaa dhaxalkiisa hebel karaa leh hebel baa leh haye hebel ha yeeshe ee sideebuu muxuu maxay isu yihid meydka halkeebuu ka soo galay waa in la yidhaahdaa waa inuu jihada dhaxalkiisa waa walaalkii cid xijaabtaana ma jirto waa yacni waa xaaskiisii waa inankiisii waa inankiisu inan ku dhalay waa inuu yidhaahdaa inuu yidhaahdo waa in adeerkii kuma filla imisay ilmaadeer noqon karaan labadooda aabba maiskooyo aabbay ahaayeen maisku aabbuunbay ahaayeen waa derajade inuu markaa caddeeyo intay isu jiraan iyo derajada ay ku kulmeenba in la caddeeyo waa laga maarmaan haddii kale ma dhaxal siin karayo dhaxal ma samayn karayo saxiixa qofka aan saa samaynin arkaanulirsi wallahu aclam halkaynugu joogo